dhacdadii xanuunka badnayd ee kow iyo soddonkii bishii saddexaad ka dhacday magaalada gaalkacyo gaar ahaan agagaarka hotel unlaaye taasoo lagu beegsanayay marxuum siciid cali dalmar ayna la dhinteen rag kale oo mas-uuliyiin iyo khiyaarba ah iyo dad kale oo caruur baalashlayaala ismiidaamintaas waxay ahayd dhibaatooyinka carada ka jira guud ahaan soomaaliya gaar ahaana haddee waxay ahayd qorshe lasoo qorsheeyey in reer puntland argagax lagu geliyo dad ilaahay wakhtigoodii uu soo dhammaado o ajashoodii gashay yaa meeshaa ku leeday axad ilaahay agtiisana dee cadaab ka mudanaya sida ilaahay qur-aankiisa inoo ku sheegay bini aadamkuna uusan u ducayn baana oberationkaa fuliyey cidun baa taladaa la wadaagtay wuxuu keligiis ku ahaa maaha qofna keligiisa dee wax gaara ma noqon karo arrintaasi haddii ay dhacday kacdoon baa bilowday puntland oo dhan buu ka bilowday cabashaa dadku muujiyeen cabashadaa waxay ka muujinayeen sida aynu ognahay ninkaasi wuxuu ahaa nin dadku inta badan ay yaqaaneen muuqaalkiisa laakiin dee haybtiisa lama yaqaan lama aqoon laakiin wuxuu ahaa nin markay ugu yartahay lix sano toddoba sano ereyadan ka shaqayn jiray oo waddanka joogi jiray shilal horoo dhacay oo aan mar iyo laba iyo saddex iyo afar ahayn yaa jiray waxaa jira ninkii cabdi qeybdiid isku qarxin jiray wuxuu ahaa nin isaguna xaafadan soonahan gaalkoonbu deganaan jiray waxaa jiray dad kale oo sidaasoo kalea la qabtay oo inta badan oo inta badan iyaguna deegaan ahaan ama lahjad ahaan dadkaas gobollada koonfureed ka yimid gaar ahaan gobollada baaya bakool beesha la yidhaha raxan weyn yay u badnaayeen dadkaa ninety bercent ama kuwa isqarxiya ha noqdeen ama kuwa la qabtay ha noqdeen waxay u badnaayeen dadka af raxan weynta ku hadla afmayga ku hadla dadku marka kacdoon baa dhashay waxaana taagnaa markaa xiisadii iyo xamaasadii dagaalkii xeebaha ka dhacay oo puntland oo dad badanay ku dhinteen puntland ilaa boqol qof baa dhimashiya dhaawac noqotay geeridii iyo xanuunkii iyo duulaankii iyo mushkiladii hore oo weli dadka ka daqnanaysa yaa haddana waxaa la beegsaday dadkoodii haldoorka ahaa arrintaasi marka xamaasad xoog lay dhalisay cabashaa dadkii muujiyeen dad dhallinyaro iyo haween iyo dad u badan baa markii hore xamaasaddaa kiciyey anigu maalmahaas maalin baan halkan idaacaddan lafteeda imid waxaan ka hadlay dhibaatada dadka dalka ka jirta iyo kicitaanka dadku ay kaceen anoo dadka labada dhinacba u naseexaynaya oo ulajeedadaydu ahayd war haddii shalay wax dhaceen oo daraad wax dhaceen oo tii ka horreysa wax dhaceen oo shan sano nala haldoorka nala ka guranayay oo dadkii dalkan wax u ahaa ama reer puntland wax ka ahaa mid la dilay iyo mid qaxay iyo mid guriga ka soo bixi waaye ay noqdeen masaajidada kuma tukano caruurahayaga iyo xaafadahayaga lama harsano lama seexano qofkii kaa soo horbaxa wuxuu ku odhanayaa maxaa meesha ku dhigay maa caradhib ma in lagu dilaa rabtaa qofku odhanaya war waxaan see ka yeelaa ama maxaa ina qabta arki maysid waxay marka dhibaatada dadka waa saamaysa waxa maalin walba waxbi'inayana waxay noqdeen dee dad isku deegaan ka soo jeeda aakhirkiina iyagoo dee guutooyin ciidamaabayba soo duuleen oo caruur yaryar caruur u badan caruur maahay nin labaatan jira caruur maaha markii la yidhi maxaa doonaysa waxay yidhahaan baashaal baanu u socon ma nin baa gurigiisa inta ka yimaada nin guriga ugu yimaada baashaal usoo aada dad bay laayeen dad bay barakiciyeen dal nabaday nabadgelyaxma ka abuureen marka aniga naseexa iga ahayd markaan lahaa dadkaa muddana ha loo qabto deegaamadoodiina hadday dhib leeyihiin iyo hadday dheef leeyihiinba ha ku laabteen soomaaliya maadaama aysan badi meel dhanaan waxaa la yidhi meel macaan male soomaaliya dhibta mar hadday wada qabto qolo walbaa qof walbaa gurigiisa inuu ama dhibaato ku qaba ama wanaag ka keena isagaa laga rabaa aniga marka saasay iga ahayd hadalkaygii turjumaad xumaa laga bixiyey dad badan baa ka hadloo ka qayliyey haddeeraan waxaan qabaa in hadalkaygii uu weli naseexa yahay saasaan qabaa waxaa ka daba hadlay qolada maamulka gobolka matalan axmed muuse iyo gubernatooraha iyo labadaba waa ka hadleen maalmihii dadka dhibaatadu dhacday xamaasadii dadku kiciyeen guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaduba waxay yidhahdeen dad askar tuugaa iyo dad ee caadifada qaadaybaa waxay rabaan inay dad barakiciyaan oo dad laayaan iyada lafteedu waxyaalaha dadka sii dhiirageli ee dhibaatada sii abuurayba qeyb ka ahayd anigu marka hadalkan meesha kusoo galo horta sidaasuu ahaa midda labaad mas-uuliyad baan ku hadlayaa oday baan ahay muwaadinna waa ah waxa dadkaygu qabaan inaan ka hadlo xaq baanu leeyahay qof ahaanna waxa aan tirsanaya anigu guriga la- la qarxiya kaygiibuu ah hantidaydii baa burbudhay ehelkaygiina waa lagu laayay haddeer saddex beri ka hor bisadaa waxay kala soo degeen hilbe waxay kala soo degayeen guryaha dhaladooda oo raggayga hilbihiisii ay nagu hor cunayeen waa marka qofka bini aadamka ahi cidlo kama imaan waxa nagu jiraana waa dhiig iyo da- eh, iyo iyo dhacaan kuwa la laayey oo hadda lagala lalahaa hoteelka lagala tegay oo dadku ka qaylinayeen oo aan arkayay meediyaha oo aada hadda uga hadlayey Eh, waxaan rabaa inaan xuso anigu qof bini aadama waxa- qof baan ahay ilaahay uu abuuray waxa ilaahay uu abuurayna og qof islaamaan ahay oo ili towxiida oo nebi maxamedna rumeeyey ilaahay kitaabkiisana qaatay qof bini aadama qofka qof gardarre ku dila lix ciqaabood baa ilaahay u ballan qaaday waa qofka keliya oo xukunkiisa ku haysta ifka qofkii qof bini aadama gardarre ku dila ehlunaar inuu yahay shahaadadeeda gacanta ku sitaa kama aana talin dad in la laayo haddana ka talin mayo horeyna anigu hadda wax iskuma ogiyo waxuma dilin oo isma lihi maalinta qiyaamaha ilaahay hortii la taagan yahay axad baa inta dacal ku qabsado odhanaya ilaahu addoonkan wuxuu igu dilay igu weydiiye mid la dilayana kama talin anna mid ma dilin laakiin waxaa la rabaa waxa nuxurkooda runtaa in la galo oo la maro wiilashaa hoteelkaygay joogeen shaqaalay ahaayeen haybtooda iyo dhalashadooda ma aqoon inaayahooda ma aqoon dar ilaahay iyo islaamnimaanu isugu nimid ninna laba sano iyo xoogaa buu ila joogay ninna afar bilood buu ila joogay shaqaalaha markii guriga dhibaatada ku dhacday shaqaalaha intii badnayd waa fasax maadaama gurigii dayactir u baahan yahay labadii ninoo aan dadka ugu kalsoonaabay ahaay ninna wuxuu ahaa ninka makiinadda shaaha shuba ninna wuxuu ahaa ninka maamulaha xafiiska ee hoteelka xafiiskiisa haya cabdullaahi xaaji marka lala tegayo shan daqiiqo ka hor buu anigu qolka aan joogay wuxuu iigu keenay adeeg keligay anoo ah buu iisoo galay haddaan cabsi ka qabo cabdullaahi kuma hayeen meesha shaki baana ka qabin cuqdad baana ka qabin ee, dhibna uma arkayn inuu amnigayga qof ahaaneed uu dhibaato ku yahay iyo dadka martida ii ah oo ii degan wiilkuna la mid buu ahaa wiilka intaa waxaa dheeraa gaban yaroo fariidu ahaa hal cilladaan ku arka cilladaas salaad la-aan bay ahayd dhowr jeer aan u yeeray war tukaan ku idhi laasti toddoba beri ka hor marka uu hadda dhimashadiisaan toddobaad wax ku siman yuu wuxuu bilaabay salaada markaan usoo istaagay haddaadan tukan salaada salaadda haddaadan tukan shaqada waa kaa eriyey salaaduu bilaabay hameenkii markii lala tegaya daqiiqada ka hor salaaddii cishuhu wuxuu ku tukaday makiinadda agteeda salligii baa yaallay markaan anigu soo galay salliguu salaadda ku tukaday oo lagala tegay baa yaallay labadaas nin anay iga dhinteen raalli kama ahayn geeridooda cid dishay ma aqaan cid talaana ku lahayn ee caawa cidaan anigu ka shahaado furi karo oo odhan kara ciddaasaa la tagtay ama dishay wallaahi ma jirto waxaa soo haray saacaddii lala tegey shan iyo toban daqiiqo kadib biliiska iyo maamulkaba waa wargelin laba maalmood kadib markii shilku dhacayna guddoomiyaha gobolku wuxuu lahaa cillaannu dad ka soo qaadno meyd baanu haddi sidnaa labaatan daqiiqo kadib dowladdu waa ka warhaysay gobolka iyo maamulka biliiska yaan u sheega waxaan ku idhi afduubkaasaa wuxuu ka dhacay hoteelka cid geysatayna ma naqaan niman dirays dowladeed qabay ee ciidan qabay ahaayeen hadda waddankaana nin walbaa wuxuu rabaa hadda samayn kara nin walba tuutihii baa guriga u yaal qorigii baa guriga u yaal waxa wax laynayaa waxay yihiin lama yaqaan xoogaa waxaa la keenay caadifada ah hadda suuqa meel walba la geliyey sidaa haddaba adigu su-aasha ii weydiisay Eh, kacdoonkii dilkii siciid cali dalmar iyo raggii eh, la le-day yaa xa- xiisadan iyo xamaasadan ka dambaysa lama odhan karo waa suurtagal anigu hadda difaaci mayo melihi ma dhici karto laakiin laba soddon siddeetan iyo dhowr qof baa gaalkacay lagu dilay shantii sano ugu dambeysay oo rag dadka haldoorkiisii ahaa ilaa haddeer hal qof oo qof loo haya lama arka xasan walloora aan ahayn qof walba waxaa la yidhaha lama yaqaan lama yaqaan marka maxaa kuwaan lama yaqaanta u diiday oo cid loogu tiimbaraynaya haddiise cid loo hayo oo dowladda iyo hay-adaha dabagelku og yihiin maxaa dadka la isugu dhibaateynayaa maa la yidhahda hebel iyo hebel baa dilay waxaa intaa ii dheer xildhibaanaha waxay ka hadlayeen t v-yada nin la yidhaahda afraale anigu ma fiirsan laakiin waa la iiga warramay qoraallo uu websaydyada geliyeyna waa ark afraale waxaan weydiinayaa dhibaatada hadda soomaaliya ka jirta oo xaqiiqada ah waa raxan weyn xamar iyagaa qasaya puntland iyagaa qasaya jubbaland iyagaa qasaya baay iyo bakool iyo gobollada ay degan yihiin iyagaa qasaya waxa dhibaatada hadda dalka ka wada kun nin oo dhallinyaraa oo isku reera oo ilmo adeera oo isku gobola oo isku deegaana oo inta deegaankoodii ka soo duulay reere deegaamadood ku soo duulay raxan weyn baa laga hayaa kuwa annaga nala jooga ama ama rumayso ama ha rumaysan oo warkaasi sida uu yahaan u odhanayaa aniga raqabadayda ilaahay baa kafaalo qaaday dilla horaan ugu xukunaayo mid baa ilaahay ugu xukun inaana khaatimo xumo ku dhiman ama iyadoo axdacalka ay haysta aana dhiman baan ilaahay ka rajaynaya laakiin waxa runtaa runta haddaan la sheegin wax ka xun baa la sheega dhibaatada soomaaliya maanta ka jirta raxan weyn baa wadda garaacad markii ka soo degeen nimanka shabaabka ah qofkii ugu horreeyey oo deegaankaas oo raacaa ninkii shanta sane ariga ka raacayay buu ahaa garaac haddeeraa dowladda puntland haysaa kuwa maxaabiiso baadiyaha laga soo qabtay laba iyo tobanka sano ninkii macallinka ka ahaa ee deegaamada reer puntland oo hawdkaa oo tobanka tuulo isu maray oo tobanka dugsi mid walba inta qabtay sanad markuu haya ninka kala keenay isaga oo hagaya nimankii shabaabka ahaa ee firxadka ahaa yaa hadda la soo qabto maalindhood waxaa laga soo qabtay hawdka waxa marka meesha yaallaa waxa weeye macalimiin waxaa la leeyahay macallin baa lala teg labaatan jir labaatan jirka waxaan weydiinayaa reer puntland labaatan jiradiina maxaa diinta inay bartaan u diiday labaatan jir raxanweynaa imaanaya waxaa lagu leeyahay macallin qur-aan weeye dhibtu waana wada haysatay maxa iyaga qur-aanku ma waxyiba ugu soo degay dugsi allaale dugsigaad haysi aragtid waxaa la keenay nin waxaa loo geliyay shaar diimeed waxa marka wax lagu kharibay waa waxaas anigu waxaan qabaa marka nimankaasna waxaan hadda maanta meesha u imid oo meediyaha usoo doonay laba arrimood bay ahayd mid waxay ahayd nin baa wuxuu yidhi tagta tagtadaayo timaadahay dadkaas ilaahay waxaan rajaynaynaa ciddii dishay labadaa nin ilaahna waa ogi iyana waa isogyihi cid ogina waa jirtaa dabc haddaan adduunka lagaga warhelin aakhiraa lagaga warhelaya oo aan lagu kala dhuumanay kuwii horena waa la mid laakiin maalin walba in la yidhaahdo qof baa la dilay ama marti ha ahaada ama mudana ha ahaadee xal noqon mayso dowladdaa waxaa laga rabaa inay xal keeno horta waxaan rabaa hal kelmada inaan halkaa kuu saxo annaga iyo raxan weyn odayaashooda waxaanu ka wada hadlay ceello nagama dhexeeyo carshinna nagama dhexayso soomaalinimadana waagii qaranku burburaa lagu kala tegey xamar markii laga qaxay dadka iyagii sii maray hantidiina waa ka furteen qofkay dili karaanna waa dileen weli lagama heshiin koonfurta soomaaliya wixii ka dhacay lagama heshiin soomaaliya waxay la degi la-doo shan iyo labaatan sano dowlad la-aan u noqon la-da waxa runtaabaan la aadin qabaa'il baa soomaalidu u diridhay fidmo qabiil baa ka dhex dhacday mid diimeed baa kadib la isu gashaday shan iyo konton shaati baa la isu gashaday duulaanku wuxuu saaran yahay gobollada puntland iyo jubbaland gobol kaleo duulaan lagu yahay soomaaliya ma garanaysa waqooyi duulaan laguma aha cid ku duushaa ma jirto baydhabada hadda aynu ka hadlayno iyadu dhibay isku haysa maahe cid duulaan ku soo ah ma leh waxaa soo haray annaga dadka noo yimaada raxan weyn nimanka la yidhaahdo qof kasta oo reer puntland bal dib inta u fiiriya hala baaro xaasisuma joogaa carrada oday shayba ma leh konton sano nin gaaray laguma arka dadka ka jooga raxan weyn da-diisu waa afartan soddon iyo wixii ka yar da-da ugu badan oo ka joogtaana waa shan iyo toban jir ilaa shan iyo labaatan jir hadda dadkan kaloo reer koonfureedka waa laysaga gardaroonaya oo nimankan jareertaayo u badan jareerka xaaskiibaa u jooga xoolaha u shaqaystuu magaaladii gelinayaa waxbuu bedelanayaa kani wuxuu qaadan maayo waxba soo celin mayo hal qofa oo macquula oo luqaateena oo lala xaali karana laguma arko waxa joogaa waa niman ciidana waxaan rabaa inaan dadka reer gaalkacyood xusuusiyo hadda ka hor waxaa dhacday nin baa dhintay magaaladan nin madaxu ah dad baa la soo qabatay nin baa waxaa lagu xiray saldhigga beliiska niman koox ahaan fikrad ahaan le waa u taageersannahaa soo weeraray saldhigga beliiska markay soo weerareen ciidankii ugu badnaa oo meeshaa yimid waxay ahayd nimankii kabarada ku haystay bangiga agtiisa nin walbaa qori dhammaa dabalaao gaduudan yuu la soo baxay cimaamadna waa duubtay gaduudan oo madaxu duubtay t v-ga universal baa laga sii daayay hadda koobigeedii anigu waa haya marka anaa universal waxaanu ahaa wakiil halka u joogay filim baanu soo duubnay derbiga amal iyagoo taagan oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar loo aqoonayo hebel iyo hebel loo aqoonayo oo nimanka suuqa dharka ku gedi jiray iyo kabaha ah oo nin walbaa qorigir waa xeegsan yahay madaxana uu duubtay dagaalkii maxkamadaha raggii wada aaday kulli waxay ahaayeen macallimiintii dugsiyada waxay ahaayeen nimankii kabarada haystay qaar baa leeday qaarna iyagoo jooga hebel iyo hebel baa loo yaqaan hadda kuwa soo duulay waa iyaga war haddaanu nidhaahna marka dadkaani war ma wada noolaan karee walaalayaalow inta dowlad iyo system aynu ku wada noolaano oo ina kala ilaaliya aanu helayno ma dulqaadan karee guryihiina jooga ma cid baanu wax ka bi'in haddii kale waa in la helaa cid nidaam keenta waxaa maalin dhaweed hadlaya cabdikariim dhacdadaanu ka hadlay markii sicidgaada yare iyo dhinteen oo aan anigu inta idaacadda imid aan hadlay oo aan idhi arrintan dadkaasi dhibtaanaa taale xal ha la helo waxaa hadlay madaxweynaha galmudug waxaa ka maqan madaxweynaha galmudug wuxuu leeyahy puntland baa dadku xadgudubtay reer puntland eh, dalka soomaali baa wada leh waa run soomaali baa wada leh laakiin maxaynu aniga adigu isku haynaa gaalkacyaynu isku haynaa haddii soomaali wada leenahay labadeennaa dhalasho iyo dhaqan iyo deegaanba wadaagne waddo la dhisayaad ishortaagtay oo magaalada gaalkacyo oo dhan ay u barakacday oo laba boqol oo qof ku dhimatay ma labada ninoo raxan weyntaa iyo wixii la mid ah yaa marka eh, xaquuqul insaanka puntland ugu tumatay cabdikariin waxaan leeyahay magaalada xaafadda uu ka degan yahay ya, een, xaafadda xaafadda uu ku nool yahay dadka laguma laayo cid laguma afduubo dhibi kama dhacdo annaga maxaa gaar nagu ah ma diin gaar oo nala barayaa jirta sow qofka bini aadamka inuu caqligiisa inta ka shaqaysiiyo wax fahmo maaha gaalkacay laba guri oo isku joogo gurina inuu khoof ku noolaado oo qofkii di- islaamkaa masaajid ku tukan waayo oo gurigiisii aadi waayo oo cabsi uu ku jiro midna uu teembadabaasho ku jiro maxay noqonaysaa waxa marka meesha yaal xildhibaanaha hadlaya galmudug aan habeen dhowe dhegaysanay reer buurtinlay u naqsanayeen dadka ma saari karaan ma yeeli karaan buurtinla lagama xukumo galmudug haddaad idinku dadkaa naseexo u haysaan oo nabadgelyo isku haystaan annagu waa isku dhiqabnaayo u yeera dejiya xaafadihiin bal nala arka waxaan leeyahay oo kale een, nimanka waa maalin dhaweed waxaa hadlayay shariif xasan wuxuu ka hadlayay soomaalinimo wuxuu ka hadlayay dadka puntland ka jooga wuxuu yidhi madaxweynaha puntland baan la hadlay shariif xasan hadda waa madaxweynaha koonfur galbeed imbigaati dowladdii lagu soo dhisay ra-iisul baarlamaan buu ahaa baarlamaanku aan laba bilood dhisnay khilaafku ka dhex abuuray caalamka oo dhan soomaaliya ceebta u taallaa hadda baarlamaankii ugu horreeyey oo isagoo dibad jooga islaayay ahaay dowladdiisiina dowladdii ugu horreysay oo khilaafka isaguna xamar buu ka degay cabdullaahina jawhar buu ka degay wixii lookeytay soomaaliya meesha ay maanta marayso waxaan isleeyahay fidmadaa asal waxaa u ah fikirka shariif xasan qabo dadkiisana ficilkiibaa ka muuqda waxaanu leenahay marka hadda wixii maamulaa la noqday four point five baa wax lagu qaybsaday qolo walbaa meel bay goosatay dadka qofkii martinimo ogol oo martinimo ku noolaan kara oo nabad haysta oo wanaag nagula dhaqmaya waa soo dhoweyneynaa waxaanu kaloo qabnaa raxan weyn nimanka la yidhaahdo ma nabcin dhibaato uma aragno waa dad soomaaliyeed labaatan iyo shan sanay nala deganaayeen waa nala xoogsadaan weliba waddanku waa nooga nafacroon yihiin laakiin waxaa noo yimaadaa waa dadka aan tilmaamay haddeerna waxaan leeyahay dadka u dhugmayeesho bal inta fiirisaan carruurtoodu iskuullada ma dhigtaan oo dugsiyada qur-aanka ma joogaan oo xaasis uma degana oo ninku s- afartan sano da'diisu gaadhay laga heli mayo waaye waa ka waa ku yidhi marka laba saddex boqol afar boqol oo nin oo dhallinyaraa oo shan iyo toban jir ilaa labaatan jir ilaa shan iyo labaatan jira maxay waddanka ka qabanayaan maalin walba qof baana dilay wiil xunu ahaayo masaajidka maqhribkii cicilowga ayaan daranta markii la yahaa madaxay qof ku dhufteen muxuu ahaa wiil xunu ahaa mid baa la soo qabtaa xagee ku dhalatay Bay- baydhabo maalin walba bal fiiri idaacadda hadda t v-ga so qaranka dadka la xukumayo hebel hebel ina heblood ku dhashay eh, xudur ku dhashay bakool ku dhashay baydhabo dadka kale wax ma bi'iyaan mushkiladda soomaaliya taallaa waxaa weeye nimankaa raxan weyn in xal loo helo dadka ay la nool yihiin iyo iyagu sida ku wada noolaan lahaayeenna in la helo ciidanka la- kana isqarxinayaa waa iyaga kan dhallinyaradaa ilmahaayo la wataa waa iyaga toddobadii boqol oo hadda garacad ka soo degtay oo halkaa inoo ku timid waad arkayseen ciyaal yar yaraal waa la waraystay maxaad doonaysa baashaal baan u soconno yidhi ma in dad la laayaa baashaal aabbihiisi hooyadiis bay waxay joogaan guryahoodii deegaankoodii bay joogaan waa ka warqaban wiilkooda anigu ilmahaygu meeshu jiro ma ma odhan karo ma aqaan nabadoon baan ahay reerahaan anigu odaga u ahay inta shabaab ku jirtay iyo inta reero kale u gashay iyo inta tuuggaa waa kala aqaan markee maalin walba mag baan ka bixiyaa xisaab baan ka qaadaa xaajo ay galeen di- kiisay galeen baa la iigu yimaadaa qof qofkiisa moogi ma jiro ma naqaan ilmahayagu meeshay aadeenaya dadkayagu dad kumanaan kun oo qof gaaraya mas-uul kama ahin muxuu dowladda u dhistay xasan hadduusan mas-uul ka ahayn dadku shacabka shacabka u ah soo maaha shacabka ee raxan weynta wuxuu four point five-ka hadda kuraasta ku qaadanaya soo iyaga maaha ma aqaaniyo mas-uulka ma ahi suurtagal ba inta dad guryahood loo soo diray inay dhibaateeyaan realitigu waxaa weeye afare iyo xasan ba waxaan leeyahay dadku cid cidlo ka timid ma leh dadka reer koonfureedkaana maalintii dhoweed hadda koonfur oo dhan baan carabka ku dhufto koonfur oo dhan dhibaatadeedu nimanka hadda reer shiillaha iyo beledweyne iyo soonahan dego jareerta dadku hadda soomaalidu tiraahdo waa dad xoogsataa calaamad rabaaniyaaba ku taalo cidna hadda iyagu maba qarsoomi karaan qofku hadduu hadda madaxa u dhinto nimankaani kulli anay ii wada egyihiin hadday agtayda ku sheekaysanayaan waxay isleeyihiin ninkaynu doonayna waa yaasiin oo waa kaana waa la fadhin hadday leeyihiin ma aqaan laakiin jareerka warkiisu igama qarsoomi karo hadduu hadda waxba iyana jareer baa halkaan maraa la odhanaya qolyahan kale iyaga waa kala xadidanahay dadku waa wada dhashay waa isyaqaan sacad waxaanu wada degannahay kaab kaab nin sacadii xaafadda hadduu usoo tallaabo waa la garanaya iyaga haddaanu u tagnana waa la garanaya dhaliyaanu nahay waa iswada naqaan qofba qof buu yaqaan balaa aadan aqoon oo guriga kula joogto oo shaqadii kula joogto oo dariiq oo masaajidka kula gelaya oo aadan af aqoon oo hadduu kuu tashanaya aadan aqoon sharci idinkala dhicinayana aan lahayn axmed muuse maalindhood wuxuu lahaa markaad nabad weydaan bay nabad waayayaan gubernatorihii gobolka weeye xal hadkeeda kuwaan hadda la dilay oo aniga meheradayda joogay baaristooda isagaa leh sidii kiiskaasi kow iyo soddonkii uu u dhacay kiisku shalay ma waxaan tagay anaa iskay u tegey saldhigga boliis ee qaybta c i d weli qof baaritaanihii nooma iman cid waxna weydiisay ma leh maxaa dhacay nalama odhan khasaaraha dhacay nalalama arag hanti dhan baa burbudhay dad baa leeday mushkilaa dhacday dad madaxa meesha ku leeday axmed waa kan bootaynayoo le meesha afka dowladdan ku hadlayaa afka dowladda ha ku hadlee muxuu qabta kani nabadgelyada markuu u baahnaa wax kama u qaban haddii hadda dhibi ku dhacdayna weli nooma u imaan xalka xalku waa run annagu dadka waa shaqaalaysiin hadda xataa gododka dadka dhintay iyagaa hadda noo qoda maba meydkaba ma aasan karo reer puntland heerka aanu marayno meheradaha iyagaa ka shaqeeya waa run aniga labaiyo toban qof baa ii shaqaynayey labaiyo tobanka qof oo ii shaqaynayay saddex qof baa reer puntland ka ah sagaalka kale iyagay ah hadda intii kale maalintii dhaweed markii shilku guriga ku dhacay baan fasaxay labadaa ninna sida aan sheegay waxay u hareen ninna wuxuu ahaa maamulihii hoteelka ninna wuxuu ahaa baariistihii lama nebca waxay muujinaysaa middaasi in dadka reer puntland ay yihiin dad bini aadama oo dad la noolaansho leh oo soo dhoweyn leh oo kalsooni leh wallaahi labada nin ina ninka la yidhaha cabdullaahi xaaji isagaa ii sheegay inuu oroome yahay wiilka kale caaw soomaali ah cidub ka ahaa wallaana waa aqoon keliya waxaan dareemayay inuu afraxan weyn ku hadlay waana ninkaa aan lahaa waxaan ku canaantay wartuko xalku marka wuxuu hadda ku jira dadkaas dowladdeeda aragna shan sano sanadkii lixaad baanu maraynaa magaalada gaalkacyo hadda siday tahay waad aragtaan puntland qofkii wax haystay waa u ka carab kii wax yaqaanay waa u ka carab kii kale wuxuu ku joogaa cabsi iyo khoof dumarkii baa guuntoomay caruurihii iyo ciyaaladii iyo guryihii lagama warqabo masaajidyadii laguma cibaadaysto kan dhinacaaga taagan buu noqon karaa hadduu raba kan isqarxinaya dhinacaaga midka taagan weeye miduu yahay ma taqaanid waxaan marka ku talin lahaa oo aniga taladaydu ta dadka wixii shaqaysata oo damaanad leh oo la yaqaan oo aan dad dhibeed ahayn labaatan sanay dadka la deganaayeen dadka waa la kala garan karaa horta dadka dhallinyarada ah oo ciidankaa waa ciidan ciidamana loo soo diray weeye dadka dhallinyarada ah oo bilaa damaanadda ah oo aan cidi ka dambayn dadkaa ha la saaro deegaamadoodii ha aadeen hadday dhib leeyihiinna iyaga ha tageen hadday waxlinayaan oo ciidamo noqonayaanna xasan xasan iyo farir dhallinyarada halka joogto toban kunoo nin ka badan oo raxan weynta ah inta kaxaystaan shabaab ha kaga xoreeyeen koonfur galbeed dadka kale waxaan qabaa dowladda puntland inay nidaam ka soo saadho dadku dalka ku wada joogi karo waa in sharci iyo nidaam la helo lagu kala dambeeyo oo dadka la diiwaan geliyo oo kan qaxootigaa la yaqaan oo kan kaloo barakacaa la yaqaan oo kan deegaankaa muwaadinkaa la yaqaan laakiin haddii dadka ooda la isaga qaado oo la yidhaahdo dadku iskumar baa dalka laga wada baxaya ama waa la wada joogaya oo hameen walba qofka dadka ugu fiican lagaala tago dee suurtagal noqon mayso wixii suurtagalaa la rabaa in la isu sheego waxaan hadda rabaa inaan tilmaamo oo madaxda gobolka u sheego magaalada saddexdeeda koona waxaa ka dhisan xiriir qaxooti guryaha hay-adaa dhisay hay-adaa dhisay leyrkii baa la geliyey biyihii baa la geliyey dad baa degan saldhig biliis ma leh oo xafiis dowladeed ma leh oo wax ka warqaba ma leh kaamka ugu yar baana waxaa degan saddex kun oo qof yaa diidaya inta xarar dheere shabaab ka soo kacaan oo kaamamkaa ku degaan oo qaraxa isku soo xiraan oo issoo diyaariyaan inay inta magaalada soo galaan waxay rabaan sameeyaan ciddii ilaalin lahayd soo nidaamka iyo dowladda maaha ma waxaan sugaynaa hadalka axmed muuse oo ah iskumar baa waddanka laga baxaya iskumar waddanka laga baximaya dadkan xalha loo keeno oo madaxda gobolku hadday shaqadeeda ku filaan weyda dowladda dhexaan waxaanu ka rabnaa inay xal keento